Madaxda Wardoonka waxay xaqiijinayaan in khilaaf xoog leh uu soo kala dhex galay horjoogayaasha maleeshiyada Al-Shabaab ee duullaanka ku ah qaranimada iyo madaxbannaanida Soomaaliya ee ay hogaamiyaan Axmed Cali Diiriye iyo Mahad Karatai. Waxay wararku sheegayaan khilaafkoodu inuu sababay weerarkii ama dhacdadii xanuunka badnayd ee bishii Oktoobar afar iyo tobankeedii sanadkan ka dhacday isgoyska Soobe ee magaalada Muqdisho oo ay ku xasuuqeen tiro dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan. Waxay wararka sheegayaan oo kale in khilaafkooda uu qayb ka yahay weerarkaas isaga ah in xubno ka tirsanaa maleeshiyada Al-Shabaab dhinacooda wardoonka ama amniyaadka ay ku jireen dadkii ku geeriyooday weerarkii ka dhacay Ekis Soobe isgoyska loo yaqaano haddana loo yaqaano afar iyo tobankii bishii oktoobar afar iyo tobankii oktoobar labada kun toddoba iyo tobanka kulan ay isugu yimaadeen deegaanada weli ay ku dhumaalaysanayaan ee ka tirsan koonfurta soomaaliya waxaa lagu xaqiijiyey in dil toogasho ah lagu xukumay horjoogihii maleeshiyada al-shabaab axmed cali diiriye taasoo sababtay in uu ka baxsado una baxsado deegaano ka tirsan maamulka ama deegaano ka tirsan jubbaland ta- tan iyo intii ka dambeysay khilaafkii soo kala dhex galay horjoogayaasha maleeshiyada al-shabaab waxaa isa waxaa isa soo taraya tirada maleeshiyada ka tirsan kooxdaas ama ururkaas ama maleeshiyadaas ee isu soo dhiibayaan ciidamada dowladda soomaaliya waxay kaloo wararku xaqiijinayaan in horjoogayaal sare oo ka tirsan maleeshiyada al-shabaab ay xiriir la soo sameeyeen mukhtaar roorow cali iyo ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo qorsheynaya in ay isu soo dhiibaan dowladda federaalk ee soomaaliya